aad baad u mahadsantay labadaasi markays helaan runtii dee meelbay meelbay dhaqaajinayaan waxaynu u imanaynaa heeso badan oo aad aad caan ugu ahayd ayaa jiro dadkuna si fiican u garanaya dee inta jacaylku hayiyo inta aanu hayniba heesahaaga si wanaagsan bay runtii u garanaya waxaan jecla bal inaan ku weydiiya intaynaa wax kale u tegin macalinkaaga adiga kabanku yuu ahaa horta macalin kaban ibarayba jirin laakiinse kabanka anaa bartay waayo danta igu kaliftay anigoo weliba iskuul markaa dhiganayo oo iskuul secondary baan dhiganayay ayaan waxaan fanaaniin badan oo noo timi oo markaa xaflad loo qabanayay ardayda ayaa waxaan arkay fanka kan ballaaran iyo waxaan sida loo tumaayo iyo waxaan waaba iska dhex galayba gartay fanaaniintii baan raacay fanaaniinta ayaa ka mid ah abdullahi mira shay baa loo yaqaan shay mira dhacan haye fanaaniin badan bay ahaayeen haye marka waan dhex galay waan la jaan qaaday kamana kan anoo tumayoon baan is arkay laakiinse qofkaasaa i baray maanta qof ma tilmaami karay demaystiri ruuxaan jacayl baa kuu qabatay oo buugga iyo qalin buugga iyo qalinka kuu qaaday magaalada marka halkay ahayd boosaaso boosaaso haye intii u dambeysay fankaagu boosaasu ka jiray ha boosaasu ka jiray haye intii hore oo dhan intii dambena waxaan joogay jabuuti ayaan joogay haye oo badanaa fankayga meesha ugu waliba ku dilaacay oo aad layga gartay aan heesaha kana ku duubay waan gartay oo aan si fiican fanka ugu fahmay haye jabuuti baa hayd
waa tahay intaynaan weliba haddana wax kale u tegin weli dhankii su-aalaha ayaan ku jiraa waxaa la yidhahdaa way isku lamaan yihiin aadamaha noolaha iyo jacaylku oo dee ma kala maarmaan adiga ma marba jacaylku fanka kula soo galay mise markii aad heestay kadib
anigii jacaylkii fanka wada soconnaa baan soo galay fankas ku soo biiray jacaylku weligiis waaba iska kehayo ilaa iyo dhowriyo toban jirkaygii anigoo jacaylka si fiican cabsanteedsoo galaya welina sidii buu isaaray igamaba dogoba kan jacaylka la yidhahdaa gartay anagu saaxiibbaanu nahay waana isbahallay sidiibu deetanaa weli qofkii ugu horreeyeed u tunto ma adigunba markii ugu horreysay isku bilaabay anaa isku bilaabay markii ugu horreysay horta anigu waan iska soo dhammaado markaas dadka aan wax la hortegi karaa ama qof aan qancin karaya oo qof kale u tumi karaya marka aniga ayaa iska soo bilaabay markii hore
gartay mid ka mid a heesahaagan dadka usoo qaadanaya kuwa aadka caanka u ah waris baa laydhaha laakiin dadku dee heesaha magacunbay ula baxaan waayaha adduunka ayay heestaasi u yaqaanaan iyo heestaa ereyadeeda iskale heestaa waxaa le abubakar yuusuf axmed waa walaalka iga weyn walaalka aha iga weyn weyaan laakiin qisadu waxay ku dhacday aniga weyn haye heesta qisadeeda anay ku dhacday waan gartay
gabadh aan aad u jeclaa baa jirtay oo jacaylkii ila galay markii aan kamanka iyo fankii aan bartay ila galay gabar gabar aad u qurux badan ayuu ila galay jacaylkii garta
gabadhii iyo anagii waxay noqotay xaajadii inay gaadho faamigii oo waan gartaa laysu kaayo dooro laysu kaayo diido oo si wixiiba xararad bay yeelatay Haye.
marka maxaa waraysay dartaa baa soo baxday waan gartay marka gabadhii lay diid markii lay diiday ayaa la s- la sameeyey maxaa waraysay dartaa coladan waa lay akristay Ah, gartay marka waktigii dambena aan heesta qaaday oo heesta soo bandhigay oo markii lay fahmay Haye.
lay soo celiyo lay sii hay waa adiga le maxaa dad inaan isweyno Jeclaa kala way jeclaa kala way adkeena.
adkeena hay marka heestaasi waxay ku timi oo qisadaas si run ah ugu dhacday anay ugu dhacday wiilkii ya salaam waan rajaynayaa marka kabankaad garaacayso dareenka ay leedahay inaanu dhammaantay wada dhadhamin doono miro dhal ma noqdo jacaylkaasi mise waa waa waa waa wuu noqday haye Een, insha allahu een, iminka waan helay qofkaas Haye.
isaga ahaa oo waayo guushii laakiinse dee weli weli wax waan gartay waa wadaad ayuu waxkaas weli insha maasha allah dee jacaylkiina weli weli dee jaar baad tihiin oo kaamuu hareen Allah. Haa, igama harin Haye.
marnaba igama harin iyadoo saasay tahay Haye.
ayuu weli isaaran yahay waan gartay marka insha allahu dadku in badan bay jacaylka ka warrameen waayo mar baa jirta aad leedahay maxaa wargeysyada ee waxaan u bixi marka waxaan filayaa dee in dadkuni warrameenoo jacaylku uu Ha, laysmid laysla dhex maray uu Haa, noqday maxaa wargeysada saas maxaa wargeysada saas laygu qoray Haye.
marka heestaasi waa gartay Bal, ha, ha.
heestaa waris qisas badan iyo taariikh badan ayay leedahay oo aan halkaanba ku koobi karayn oo fara badan oo ballaaran marka qisada ku dhacday laakiin anu heestaas meel bay iga tallaabay waaw dee waynu wada dhadhaminaynaa dhammaanteen so sidaa maaha bushaaro haye gacanta idinma goodo weydi kaa dhanka miisiga
ya salaam ya bishaar
Thank you.
haye maya waa waa xusuustaad gashay iyo dareenkaad fahmaysa aad u dheer baan galay haye
waxaan soo xasuustay waktigii aan qaadayay warno marxaladii markaa taagnayd baa dee kuu kuu sawiraan markii uu noocaas siduu jawiga waktigoosu ahaa haye baan dib u xasuustay marka Gartay.
yar halli ahaada maya mushkilad ma jirto waa waa iska dadka waa waa turunturooyinka jacaylka la yidhaha waa wax iskaga dhaca dadka ee runtii inta badan waxaa shaqa horaynu uga sii soconaynaa aad iyo aad waayo dhadhan runtii macaan bay ee, wadatay Ee, dadkii hore ee fanaaniinteennii hore aadka loo jeclaa ee kabanka caanka ku ahaa adigu yaad jeclayd fanaaniin badan baan jeclaa Hay.
waan jeclaa maxamed suleyman tubeec Hay.
maxamed nuug aad baan u jeclaan jiray waan xiisiisa.
gartay Hay.
Ee, fanaaniin badan fanaan baa laakiin la yidhaha way is-shabahaan oo markaad kabanka tumayso xantaasi ma ku soo gaadhay cumar dhuuleynta badan way iska jirta dadku way yidhaahdaan haye Ee, waa shabahdaa ee, fanaaniin bardulaad saamaysa Gartay.
yacni so- qaabka een, iyo qaadashada dee dhanka heesaha.
jacaylka Ah, iyobay dhanka malaha heesaha aad jacaylka iyo heesaha qaado iyo- markii laysu eeg markii shacabka iyaga wax qiimeynayo Waar.
markii isu- isu eegeen Hay.
way isu dhow yihiin bay yiri labadan nin aad marka Gartay.
fanaaniin badan baa jira aan jeclahay oon heesahooda aad ugu maraaqoodo maxamed Moog- maxamed Salmaan Tubiic Hay.
iyo Cabditaala Karar Reebi gartay marka waa badan yihiin fanaaniintu haye Ee, heesaha ee, waa lagu sameeyaa adiguna waad samaysaa laxankana waad saartaa heesaha qaar inta lagu sameeyey ambaba adigu aad samaysay haddana aad istiri kama fursanayso in aad laxanka adigu saarto ma ma jire way jiraan dhinaca Hay.
een, heeso waxaa jira anigu aan sameeyey haye een, oo lax ka saarsaday oo dareen jacayl iga keenay dee haye ayaa jira gartay een, hees la yidhaahdo hadda turxaanta oo kale Hay.
anigaa sameeyey miraheeda haye lax kana anigaa sameeyey heestaasi aad ayay igu dhirta waa heesaha een, cusubaan iminka aan soo wado haye een, oo wax badan baa kolle dib kamanka horta laigu dhegaystay nimca waa inaan marta bal muusi hay oo dhankii muusigana waxaan leedahay waan waan u lagu tegaya kala guuri
gartay dhankii muusiga Ha, ha.
waa inaan mar horta aan u- aan usoo leexdaa oo bal Haye.
een, imika een, hadda waxaa jirta heesaan sameeyey turxaanta la yidhaahdo Haye.
iyo een, heestii hore aan qaadayay ee bilowga ahayd Haye.
heesaha waa heesaha damco ee marka aan insha alla muusiga aan kusoo waa dhammeeyo.
isla adiga qisada jacaylka unbay ee, ka hadlayaan heesta tani horta anigayba si dhab ah ii khusaysaa waa Haye.
heestii igu dambeysay imika Waan oo gartay.
aan laxanka aan saaro oo aan qaado oo aan sameeyo anigu waa heestii igu- hees iigu horreysay aan sameeyo turxaanta Haa.
marka goob nooceeyaad joogtay ma keliga ma dad baa kugu lamaana jawi sideeyuu ahaa haddaad xoogaa noo sawirto
een, horta jacayl xul aad u xun baa i hayay haye dhulkuna wuxuu ahaa abaar haye wax doog ah haye maba jirinba ileen barwaaqadaaba ku fiican yahay malaha ee. gartay Maba- kayn cidla ah oo weli aan digin haye oo weli cusub fiican kasoo bixin waan Oo, gartay
markii horena de waxaan waayay jawigii fiicnaa iyo wixii iyo dhulkii cagaarnaa iyo haye
marka waxa isu kayso war qalbigii nooc waxa soo galay gartay nooc kale heesaha awal ma samayn jirin haye iskumana dayi jirin in aan sameeyo Hay.
heestaasi inalahi bay ka timiyo turxaanta la yidhaahdaa waan gartay anigaa miraheeda lacaday anigaana sameeyey haye gabaran aad u jeclahay baan Wow.
u sameeyey heesta haye turxaanta haha
marka shayinku waa farabadan yihiin.
dee waad ku dhufanaysaa soo maha marka Aad iyo aad, sida- haye mayna kaa bishaa Bishaan, waa turxaanteeda
واو حيقد تجينا موناي معان أديكو إيه تلا وتشعشين مرك تعاين كيدين هايين هواين كيدين تليان ود سليب تاسوما سو سيدا ما هو تسكر راعي مرك تعاين كيدين هاي وأوجشين إلا يدين تليو هاي واو هدي مركز توي وناكسنتي الله يلحق صاحب بشار هاي mar horena isdhiibay jacaylka in la taliyoba is ogolhaya
war dhammaaday weeye taasi ee waa hagaag kolley safar baad iminka ku timid oo hargeysa aad ku joogtaan markaad safar gelayso yaad ugu jeceshay inuu safarkaasi kugu weheliyo oo aad israacdaan alla nimca waxaan jeclahay kan haye kaas mar hadduu kaasi kula socdo haye kan hadduu ila socdo haha kan hadduu ila socdo waxa ma waayo waxba igama xumaadaan haye
tida alla waa meesheede haha waxaan ugu jeclay markaan safrayo oon safarka gelayo haye in aan kamalkayga cunudkayga in aan wato oo waaw gaariga ii saaran yahay haye ayaan jeclahay wax walba way dhici karaan oo waan gartay markaasaa liigu soo boodo isku soo boodo waxa lahaa jirta waa inaad uu ku eg yaalloo aad markaas waa inuu egyaala aad markaaba Ha, tagto ha.
mar haddii heesaha turxaan iyo adigu ii taliya aynu qaadnay halkii ugu darnayd ee weliba heesaha waa wada kalgacal waanigii idhiyo mid mid ka dhacda ma jirto waa wada jacayl hadday noqoto adigu ii taliya hadday noqoto haddaan warisay jacaylka sidaas weeye.
ee nacab jacayl
nacab jacayl hortan dib ay akaa u rabe nacab jacayl haye
qisadeedu anigaa igu dhacday haye boosaasaan ka imi haye boosaasa ayaan kasoo safray burca markaan marayay baa nin magaalada tani waa tuma leelin burca dhulka ma kala aqaan markaa Haye.
markii ugu horreysay aan si xagga usoo dhexeeyay haye
burca weeye baa layidhi markaasaan yaan dhaafin Haye.
burcaan ku degayba haye haddaan ku degay markii aan joogay afar bir baan yaa fanaaniin jooga dhulkan war yaa fanaaniinoy Wal- waxaa leegeeyey Haye.
meel fanaaniin ayaa leegeeyey haye een, ninka la yidhaahdo een, cinac libraco iyo waxaan ugu imi haye een, cinac wariir nin la yidhaahdo Haye.
iyo waxaan ugu imi abaan cilana muuse Haye.
ayaan ugu imi fanaaniin iyo dhowr kale ayaan ugu imi fanaaniina iyo maxamed bishaar la yidhaahdo dhalinyaro fanaaniinaan ugu imi haye markaas animi waa lay waraystay war xagee ka timi bootasan ka imaa waa lay- aad bay ii soo dhaweeyeen si qurux badan oo speciala Haye.
ayaa lay soo dhaweeyey haye
shan beri markaas ilaha markaan sii joogay ha
ayaan waxaan idin nin abwaan ah abwaan weyn ade haye yani waniyo qisa ayaa i haysata haye waa layga baxsaday haye waa la tahriiba waxaa la aadayay haye badaa la maro waxaa la aaday sacuudiya halkaasaa laga dhacay haye waxaan u baahanahay hees aniga i khusaysa Haye.
hees noocaas ha
markaasuu yahay bank hata ma maqanta markaasana waa ma- maqanta haye sidii ugu maqanta markaasuu wuxuu sameeyey waa nacab jacayl kama nubsaday igu nidufoga wuu igu nastoo nabarre igu yaal ku noqnoqonayaa intii ugu nugiyo sidii naas wax dhalay ii nuugayaa nacab aan nahayn naafiye kalgacal naftan siduu ka dhigay goormuu nafsigu wuu naawilee soo noqonaysaan waaba heestaydiiba waaba meeshaanba fariistay haye halkiiba ugama dhaqaaqin bardiibaa fariistay haye saa markii ugu dhin la iska sitaan markiiba laxankaan niga qabo waad adna laxankiiba taa Haye.
haye waaw markii aan heesta la xameeyey haha abwaanka marka horta aad ayaan ugu mahadnaqaya abwaankii sameeyey calanle muuse ayaa la yidhaahdaa heestii anigoo oo laxamaysan oo aan wato ayaan soo baxay hargeysaan imi waan sii gudbay waxaan usii gudbay jabuuti jabuuti ayaan marka heesta kusoo tumay nacab jacayl iyo heesahan haddana qaar badan qaadayo iyo kuwo kale oo badan ayaan kusoo qaaday een, jabuuti marka waa nacab jacayl beydkaas aan watay Haha.
ayaan waxa la tegey
jabuuti jabuuti aan la tegey beydkii labaadna waxaa sameeyey walaalkaya abubakar baa sameeyey Ha.
laakiin heesta waxaa iska leh calanla muuse ayaa iska leh waan gartay heestu waa Marka- hees amuuraysan heesta adigoo safara intaad u degtay haddana halkaa laga sameeyey marka dadku fanka dadna horta dhuuxu fanku ka galay waan dad gartay fanka u jajabantee fanka daacad oo oo fanku dhabka yahay Hay.
dadna way iska qalaa way iska heesaan oo maanta dhanba midalkaas oo iska wax alaale wax la sheegayo Ha, ha.
Iyo wuxuu she- ma ma- ma waa kala garto haddeer heesaha oo waqtiga kan heesaha kuwa soo bax inkasta kuwii da- dambe aad ayaan horta horta u xiiseeyaa heesihii heesahan dambe heesihii horena aad baan u xiiseeyaa balse kuwa ka dambe mm, horta way i wareeriyeenoo muus bay igu wareeriyeen
waata allele dada heestan nacab jacayl baynu markana dadka u qaadaynaa heestan nacab jecel ayaan marka u qaadinaa laakiinse heestan waxaa dhacday nibcay nin baa soo qaaday axmed biif la yidhaahdo oo si xun u soo qaaday marka waxaan leeyahay dadka heesahooda fanaaniinta dhalinyarada jiilka ilaa ah heesahay dadka u qaad ay qaadayaan heesaha dado ha iska daayeen ay weliba sida xun u qaadayaan oo heese kale ha samaysteen annaga hanoo inaga u codaynin oo la xamaynaynin armisirin waa heestii saaxiibka waa u Haddii wadan tahay hees- laakiinse uu Hay.
bar buu ka tegey Waa uu kalena gartay.
talweesti buu dhinac ka tegey oo si xun buu u qaaday marka iyadoo dhammaystiran nacab jacayl waa tan
Thank
waa tahay nacab jacayl ayaynu allailahe taasina ay ahayd oo weliba aad qisadiina ka waranto hadda dee ay sawir ka haystaan heestu siday ahayd iyo sidii lagu sameeyeyba dadweynuhu runtii dee naanaystaadu waa xayse inay anbaba xays jacayl maadaama roob uu yahay inay anba roob jacayl magacyo kaleoo lagugu xanto oo jacaylabaa iska badan waa badan yihiin xays Haye.
laydahaa Haye.
magacyo badan oo jacayl qabay waxba ii qarqariyaan dadkaas cantarna makuugu yeedha Oo, xays iyo-
waa hagaag heesihii jacaylkii iyo inkastoo barnaamijku ku gebagaba yahay haddana waynu sii wadaynaa kama fursanin heeso badan baad leedahoo waxaa ka mid ah intaad sagalay jacaylka sidii sabigii u dhowrto heeso kale oo badan baa ee iyaguna jira markan waxaynu rabnaa bal inaan dadka horkeenno laayaan ow laayaan jacayl Ha, ha.
aad baan heesta u waa jeclahay.
wada jacayl soo maaha heesaha Marba male dee.
dee waa kaase waxaan u haysaynaa waa bulshada waan bulshadana ma gartay xumayn karno aad iyo laayaan aad jacayl jacaylkuna wuu isku abuuran yahay.
laayaan jacayl waa sida Ee, laayaan yaa iyada sameeyey waxaa sameeyey laayaan jacayl ninkiin la yidhaahdo Haye.
ayaa yidhi anigaa leh heestan oo miraheeda ii dhiibay hay oo ii qoray waan gartay anna laxankaan saaray Haye.
waan codeeyey hay waana qaaday heesta wayna ka Laayaan hadlay jacayl.
inaguna waynu sii daynaynaa haye okay waatan laayaan jacayl
Yeah. Thank you.
yaa salaam limin kamaan haynoo loolna nama dhex oolina caashaqan ilaa simay hee sideen kaga ladnaada dagaalbadee nagamuu dhexayn baad leedahay oo loolanba caashaqanna muu waan gartay barnaamijka intaasi ayaan kusoo gabagabaynaya hase yeeshee intaanan gabagabayn waxaan aada iyo aada u jecelahay inaynu bal xasuusano wakhtiyada qaar iyo heesihii boqorkii marka la idhaahdo runtii jacayl lasoo hadal qaado cidda ugu horeysa lagu xasuustaa waa waxaan idhaha waa cumar dhuule cidda lagu xasuustaa dhanka heesaha calaacalka iyo weliba jacaylka ee marka ay noqoto mid ka mida heesihiisii ee haddaad ku soo gebagabayso barnaamijka ka waran waaba qaraabiba haye oo la kala lahayn oo cumar dhuule ah waa tahay intaynaan kabanka ku dhufan waynu nabadgeliyeynaynaa dadka si dee dhagaha ay markaa ee ula sii raacaan aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa ee fanaanka daa-uud yuusuf axmed xays iyo sidoo kale ee dee bushaar oo intanba isaguna een bushaar saleebaan xasan oo inoo tumeeyey gurbaanka aad baa u mahadsantihiin runtii labadiinuba si macaan baad isula hesheen dadkana daawanaya aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa had iyo jeer waqtigoogayna siiyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa farsamo yaqaanada igala qayb qaatay dhanka barnaamijka dhanka filim qaadistu waa caydaruus ismaaciil cabdi iyo sidoo kale cabdiqaadir goohe waxaana dhanka farsamada isna naga caawiyey cali cismaan calimaano isku dubaridka iyo habeynta barnaamijkuna waa caydaruus ismaaciil cabdi waa anigoo nimco samri ah يا سلام بريان أوكي، تقي يلا.
عيال الشاب بريو سوما